أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii shan iyo labaatanaad iyadoona gantaallo culus ay isweydaarsanayaan dhinacyada dagaalamaya khilaaf xooggan ayaa ka dhex qarxay kooxda riddada iyo maamul goboleedka gaalaraaca ee hirshabeelle xilli uu ka sii darayay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta iska horimaad sababay khasaare kala duwan ayaa maleeshiyaad ka waratirsan murtadiinta ku dhex maray degmada waajid ee gobolka bakool munaasabadda ay diya ku kala wareegsanayeen laba beelood oo walaala ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan bulshada ku kala dhaqan degmooyinka buula fullaay ee ceelgaras ee wilaayaadka islaamiga baay iyo galgaduud ayaa goobo fagaaraha ku daawaday filimkii mu'asasada al-kataa'ib أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subax talaada ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay shanta bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii shan iyo labaatanaad iyadoona gantaallo culus ay isweydaarsanayaan dhinacyada dagaalamaya haddaba wararkii ugu dambeeyey waa kan walaalkeen nuur cali warsame abowsheyba bismillaahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka xasan cabdiraxmaan abuxasaan dagaalka u dhexeeya iiraan oo dhinac ah iyo maraykanka iyo yuhuudda oo dhinac kale ah waxa uu galay maalintii shan iyo labaatanaad iyadoo xalayna laysku weeraray gantaalada riddada dheer ee qaaradaha isaga kala gooshaha iyo weliba diyaaradaha daroonta ee aan duuliyaha lahayn ee ayaguna bartilmaameedyada gaarka ah ay iiraaniyiintu inta badan u adeegsadaan inay ku qarxiyaan haddii aynu ku horumarno nidaamka daaqoodka aala sacuud ayaa waxay sheegeen in saacadihii lasoo dhaafay ay soo rideen shan diyaaradood oo ah nooca daroonta ee duulyaha aan lahayn sidoo kale kuweyt ayaa waxay ayaguna tilmaameen in gantaalo daroon ah lagu soo fasaxay balse iska difaaceen sidoo kale yuhuudda ayaa waxay duqeeyeen saacadihii lasoo dhaafay deegaan u dhow koonfurta lubnaan iyadoo khasaaraha ka dhashay duqayntaasi aan weli la shaacin iiraaniyiintu saacadihii lasoo dhaafay waxa ay duqaymo la dhaceen saxaraha najaf oo qaybka ah dhulka yuhuudda ay xoogga ku haysato duqaymahan oo xalay saqdi dhexe dhacay ayaa la tilmaamay inay jebiyeen xoogaga difaaca hawada waxaana meelaha la duqeeya ka mid ah magaalada dimona oo ah mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee hubka nucleerka bariga dhexe kadib qaraxyo kale oo ka dhacay waddooyinka magaalada arad oo bari ka xigta barsheba iiraaniyiintu ayaa waxay sheegeen in duqaymahani ay jawaab uga dhigeen kadib weerar wadajir ah oo ay fuliyeen yuhuudda iyo maraykanka kaasoo lagu beegsaday magaalada nantas halkaasoo uu ku yaallo warshad nucleer ah oo iiraan ay leedahay wararku waxay intaasi ku darayaan in gantaalada iiraaniyiintu ay ka baxsadeen nidaamka difaaca cirka ee lagu magacaabo irondom waxayna gantaaladaasi ku dhaceen meel qiyaastii labaatan kilomitir u jirta xarunta cilmi baarista nucleerka ee magaalada arad sida yuhuuddu ay sheegayso sidoo kale gantaallo iiraaniyiinta ay rideen oo isla goobahaasi ku dhacay waxaa la sheegay in siddeed dhismo oo guryo ah ay ku burbureen khasaaraha kalena saacada gudahood waxaa lasoo tira koobay laba boqol oo qof oo yuhuud ah oo ku dhaawacantay kuwana ay liitaan waxaana la arkayey gawaarida ambalaasta oo kusii qulqulaya isbitaallada ayagoo dhaawacyo sida yuhuuddu waxay arrintani ku tilmaameen sida iiraaniyiintu ay awood ugu leeyihiin inay jebiyaan difaacyada cirka islamarkaana bartilmaamida toosa ay adeegsadaan gantaalada iiraaniyiinta waxaa lagu tilmaamay in xilligani ay yihiin kuwa ugu saxsan islamarkaana si toos ah loo hagayo sida muuqata sidoo kale iiraaniyiintu waxay qaadeen weeraro gantaalo ah oo ku wajahnaa deegaano ka tirsan dhulka yuhuuddu ay xoogga ku haysato waa berigii saaka oo talaada ah iiraaniyiinta goobaha ay gantaalada ku hasqeeyeen waxaa ka mid ah baa laleeyahay qudus iyo waqooyiga zariid deegaanka lagu magacaabo sidoo kale meelaha duqeymaha iiraaniyiintu ku beegsadeen waxaa la tilmaamay inay ka mid yihiin magaalooyinka ilaad dimona iyo waqooyiga talaabiib iyo qaar ka mid ah salgyada maraykanka ee gobolka sidoo kale warar ka soo baxaya ayaa sheegayaa weeraro ay fuliyeen maraykanka iyo yuhuudda in lagu dilay aqoon-yahan iiraani ah iyo labadiisa caruur kuwaasoo ku sugnaa magaalada isfahaan ninkan ayaa ahaa bare jaamacadeed oo aqoon-yahan sare ah islamarkaana ka shaqeeya jaamacad saynis ah oo ku taala tehraan weerarka waxa uu beegsaday gurigiisa oo ku yaala waqooyiga tehraan warbaahinta bress t v oo ay leedahay iiraaniyiinta ayaa ninka la dilay magaciisa waxay ku sheegeen siciid shamgahdaari wuxuuna bare ka ahaa kuliyadda injineeriyadda iiraan university waxaa sidoo kale la dilay wiilkiisa maxamed shamgahdaari iyo gabadhiisa reynah shamgahdaari yuhuuddu waxay sheegeen inay beegsadeen aqoon-yahan iiraani ah sababtuna waxay ku tilmaameen inay ku eedeeyeen inuu xiriir la leeyahay horumarinta hubka nuyukleerka iiraan xasan oo madaxweynaha maraykanka silibiga trump ayaa mar qura waxaa laga maqlay in iiraan ay heshiis rabto islamarkaana ay jiraan qodobo badan oo ay isku afgarteen trump ayaa waxa uu amar ku bixiyey in la hakiyo weerarada lagu hayo korontada iyo kaabayaasha tamarta iiraan muddo shan maalmood ah balse iiraan ayaa beenisay inay wadahadal yeesheen maraykanka xasanoo saacadihii lasoo dhaafay waxaa aad loo hadalhayay gantaalo iiraaniyiintu ay ku weerareen saldhig military oo si wada jir ay u degan yihiin maraykanka iyo ingiriiska kaasoo lagu magacaabo diego garcia kuna yaala badweynta hindiya arrinta su-aalaha laga keenay ayaa waxay tahay suurtagalnimada colaadda ka sii daraysa ee bariga dhexe iyo yurub oo umuurahan ay cabsi ka muujisay inkastoo gantaaladu aanay gaarin bay yidhaahdeen bartilmaameedyadii loo baahnaa haddana yuhuuddu waxay sheegeen in tani ay tahay markii ugu horreysay bilowgii dagaalka in gantaalo noocan oo kale ah ay adeegsato iiraan nidaamka shiicada iiraan weli si rasmi ah uma xaqiijin bilowga gantaalada warbaahinta iiraanna waxay u sheegtay arrintani sida wararka warbaahinta caalamku ay u sheegeen balse waxaa la tilmaamayaa in kooxo khubaro ah ay baarayaan cawaaqibta weerarkani oo ku guuldareystay inuu gaaro ujeedkiisa balse tani ay ka dhigan tahay marka ay timaado fiditaanka colaadda xaaladdan ayaa waxay su-aashu ku tilmaamaysaa in caasimadaha yurub sida berliin baris london ay noqon karaan bartilmaameedyo mustaqbalka dhow xasano war hadda soo dhacay ayaa wuxuu sheegayaa in isbahaysiga yuhuudda iyo maraykanka ay weerar ku asqeeyeen xarumo gaaska iyo korontada oo ay leedahay iiraan sida ay xaqiijisay wakaaladda wararka iiraan oo si dhow ula shaqaysa ilaalada kacaanka iiraan waxayna ku eedeysay in maraykanka iyo yuhuuddu ay weerareen dhismo gaaska laga soo saaro iyo xarun lagu dhimo cadaadiska gaaska oo ku yaala waddo ku taala bartamaha magaalada isfahaan sida ay wakaaladdu sheegtay weerarkan waxa uu sababay khasaare gaaray qaybo ka mid ah labadaasi xarumood iyo sidoo kale guryo ku dhow wakaaladda wararka faris waxay tilmaantay in warshadda korontada ee khormashaar ee galbeedka iiraan la bartilmaameedsaday iyadoo wakaaladda soo xiganaysa guddoomiyaha khormashaar ayaa intaasi waxaa lagu daray in gantaal la soo riday uu ku dhacay meel ka baxsan xarunta dhuunta islamarkaana aanay wax dhaawaci jirin xasano waxaa goordhow baraha bulshada lagu baahiyey muuqaaladii ugu horreeyey ee laga helay duqeymo culus oo saacada ka hor ay iiraan ku garaacday magaalada xiifa oo ay ku yaalaan xarumaha istiraatiijiga ah ee yuhuudda sida uu baahiyey telefishinka r t mahadsanid abuushayba khilaaf xooggan ayaa ka dhex qarxay kooxda riddada iyo maamul goboleedka gaala raaca ee hirshabelle xilli uu ka sii daraya khilaafka ka dhex taagan murtadiinta warbixin arrintan ku aadan waxaa inoo haya marwaan maxamed
khilaaf hor leh ayaa lasoo wariyey inuu ka dhex qarxay madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo madaxa maamul goboleedka ashaadala dirirka hirshabelle oo ka mid ah maamulada ku haray safka gurguurte kulan saacadihii lasoo dhaafay dhex maray murtad gurguurte iyo murtada cali guulaawe ayaa lasoo sheegay inuu natiijo la-aan ku dhammaaday waxaana sida la sheegay kulanka diirada lagu saaray arrimaha doorashooyinka ilawareedyadu waxay sheegayaan in xasan gurguurto uu labada maamul ee dhinaciisa ku soo haray u sheegay inuu doonayay in doorasho hal mar ah la wada qabto sida doorashada xildhibaanada ay ku sheegaan degmada kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa kooxda riddada wararku waxay intaas ku darayaan in murtada caliguud laawe uu sheegay in wakhtigan aysan suuragal ahayn in doorasho heerkaas ah la qabto waxayna taasi muujinaysaa khilaafka iyo isdiidooyinka labada dhinac markii uu kulankaas fashil ku soo dhammaaday ayay wasaaradda arrimaha gudaha ee koox xiriidyada soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegaysay in madaxda maamulada dhankeeda soo jiray aysan sharciyad haysan waxayna war saxaafadeedka ku sheegtay in madaxda maamulka hiridada koonfur galbeed ku jiraan muddo dhaaf xileeda maamulada degmooyinka iyo gobollada ayay sheegtay inay ka amar qaataan kooxda hiridada ee uu hogaamiyey muuse xasan sheekh maxamuud ah marka laga soo tagay in warqadda ku socoto maamulka laftigareen waxay dhanka kale kooxda hiridada ku soo aadisay markii uu fashilmay kulankii dhex maray gurguurta iyo guudlaawe lafta gareen oo dhowaan xiriir ku jiray kooxda gurguurta ayaa ka mid ahaa saddex maamul goboleed oo ku xidhnaa villa soomaaliya dadka wax falanqeeya waxay sheegayaan in warqadan sidoo kale gurgurta ku caddeeyey inaysan wax sharciyad ah haysan maamulada kale ee safkiisa ku harsan sida kan guudlaawe iyo qoorqoor mahadsanid marwan isku horimaad sababay khasaare kala duwan ayaa maleeshiyaad ka wartirsan murtadiinta ku dhex maray degmada waajid ee gobolka bakool sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed wararka ka imaanaya gobolka bakool ayaa sheegayaa in iska hor imaad hubaysan uu maleeshiyaad ka wadtirsan murtadiinta ku dhex maray degmada waajid iska hor imaadka ayaa yimid kadib markii garoonka diyaaradaha waajid ay gaareen maleeshiyaad daacad u ah kooxda ridada soomaaliya si ay u sugaan ammaanka diyaarad ciidamo kasoo daabushay magaalada muqdisho goobjoogayaal ayaa sheegay inay labada dhinac rasaas isdhaafsadeen intii uu iska hor imaadku socday waxayna maleeshiyaad ka taabacsan maamulka lafta gareen ee koonfur galbeed rasaas la heleen diyaarad xamul ah oo doonaysay inay soo cagadhigato garoonka degmada waajid rasaasta ayaa haleeshay diyaaradda oo ugu dambeyn ku qasabtay inay dib ugu laabato magaalada muqdisho ilwaradyo ayaa sheegaya in diyaaradda la rasaasiiyey ee dib loo celiyey ay la socdeen saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada soomaaliya kuwaas oo doonayay inay la wareegaan maamulka degmada waajid wararka ayaa intaa ku daraya inuu jiro khasaaro soo kala gaaray dhinacyada ku dagaalamay degmada waajid guddoomiyaha degmada waajid ugu magacaaban maamulka lafta gareen ayaa warbaahinta u sheegay in isaga iyo maamulkiisa ay waajahayaan duulaan uga yimid xasan gurguurte sida uu hadalka u dhigay wuxuuna eedeemo culus u jeediyey wasiiro ka tirsan kooxda ridada wayba faday inaanu ku hadala maalmoogii lahamoodii isbuucyadan ama bileenka dambeyti wayba jartay xaalad guud ahaan deegaanada koonfur galbeed ku dareereen khaasatan una ninsaameyaasi degmada weejid iyo maamulka degmada weejid iyo bulshooyinta hareeraj ee taasoo kukoyti dowladda federaalka dhinijahje kukoyti oo koonfur galbeed laha ka weeraray marxaladan hata teegan geeka weejid wayb waa marxalad culus ya marahay wayba marahay taha weejid maamulaha maamulaha ku jarjari tumi dhowrka sinanka damboyti nabad ilaalinka roogdii maamula roogi si nabad ewaana ka roogeen gudoomiye degmi oo horeeyey si nabad ewaa laka bedeli si nabad ewaana xilkii kaka wareejiyey wayliska deeha ee faragelinta oo qaawin oo dowladda federaalka koonfur galbeed iyo hakaqaadii oo deegaanada koonfur galbeed la hakaqaaday inimay la ra-iiso qayb ku mid ee weejid hatana la kuwado geeka maamulkii bulshadiina korshe laka dagaalam dhinaca kale boqolaal maleeshiyaad murtadiin ah ayaa kusii qulqulaya degmada buur hakaba ee gobolka baay maleeshiyaadkan oo diyaarado looga soo daabulay muqdisho iyo xudur ayuu ujeedkoodu yahay inay weeraraan magaalada baydhabo oo uu gacanta ku hayo laftagareen khilaafka u dhexeeya murtadiinta oo haatan ku biishubtay gacanka hadal ayaan la ogeen cidda ku adkaan doonto dagaalka loo madlan yahay ee baydhabo mahadsanid cabdiqani munaasabad ay diya ku kala qaadanayeen laba beelood oo walaalo ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool walaalkay marka diidii afartan iyo sideetan neef oo liwareeg insha allahu tacaala kadib shaqaaqadii dhex martay labada beelood ee walaalaha ah ee geledle iyo jilible islamarkaana sababtay dhimasho iyo dhaawac ayay ugu dambeyn wilaayada islaamiga ee bakool ku guulaysatay inay heshiis buuxo kala dhex dhigta labada beelood dadkii wax laga dilayna loo xukumo diyadii ay lahaayeen intii ay shaqaaqadaasi ama dagaalkaasi gacanka hadalka uu socday waxaa ku dhintay sideed qof oo u dhashay beelaha dagaalamay afar u dhalatay beesha galadle iyo afar u dhalatay beesha jilible waxayna maxkamadda wilaayada islaamiga ee bakool xukuntay diyada sideedii qof ee dhintay oo ah sideed boqol oo neef oo geela kadib wadahadalla iyo kulamo dhex maray beelaha dagaalamay ayay ku heshiiyeen in wax la cafiyo diyada waxaana qofkiiba la cafiyey labaatan neef oo geela geelii kale ee soo haray ayaa la bixiyey wejigii koowaad ee diyada munaasabad ka dhacday degmada tieglow oo ay goobjoog u hayeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada tieglow malaqyada labada beelood iyo dadkii wax laga dilay ayay beelaha ku kala wareegeen sagaashan iyo lix neef oo geel ah oo u dhiganta qofkiiba laba iyo toban neef oo geel ah wixii kale ee soo harayna dib ayaa looga ballamay malaaqa beesha jilibley wilaayada islaamiga ee bakool malaaq ibraahim dhaysane ayaa malaaqa beesha garadle malaaq ibraahim kabyare ku wareejiyey afartan iyo sideed neef oo geel ah oo ah wejiga koowaad ee diyada afartii qof ee laga dilay beesha garadle walaalkay kob yara malaaga reer geelidle mayba kula wareegay afartan iyo siyeed halaad yaa kula wareegi sida usuubi iin kula wareegi afartan iyo siyeed jasahu allaahu khayran u noco reer eelqoodceedna lamadii malaag malaaq sheekh ibraahim kob yara iyo malaaq dhayson haddii una edna maybale shal wareegahainahan diye oo dhataana kudhiidi guud ahaan ahayti li boqol iyo afartan neef geel ah taasoo hadda inili kudhiibi ka helini sagaalun ili halaad oo alaa qof indha kamaase toban iyo lama neef walahan inbaaq naqadina qof walbo un noomad ah anina may walaalkay kala haaday inka baaqa aha laba boqol toddobaatan iyo lama neef usuna may baa iilayaa laba boqol toddobaatan iyo lama neef ilaahay wiinahay waaxa tahay shaqaaqadii dhataana hayti intaha nooka reeba dad isla dhaladii daris ah isjeel walaalawa ana ilaahay mayba ku tuugana intii haddii aha oo kale haninka nagna diidin oo xuquuqda ana ilaahay si fudud nooka guda walaalkay marka diidii afartan iyo siyeetii neef oo la wareeg insha allahu tacaala oob ilaahay ar dhigiisa beesha garadle malaaq ibraahim kabyare ayaa dhankiisa la wareegay diyada afartan iyo sideed neef oo geel ah oo ah hordhaca afartii qof ee laga dilay beesha garadle isagoona dhankiisa wareejiyey afartan iyo sideed neef oo diyo ah may baanan fadhiina insha allahu tacaalaa xoolo oo magaaliska lahay walaalo reer eelgoodaska lahaayeen reer jilibli iyo reer geelidan iska kooyan daad ka dhammeetay may bahaayanaa siyeed qof uun dhaladeen reer eelgooda afar reer geelidle ah iyo afar oo reer jilibl e ahaayeen maybaa lacfi gaal boqol iyo lixdan neef ewa lacfi intiiha hirti maybaa la keliyey lamaada beelood wax garad shoo iyo ugaasidiyo iyo nabadoonnadii oo maybaa keliyeenaa ini geeli isugahay lankasta oo dadkaasi kumada alang nahariisaa tumu ilama neef anilin hormariyu tumu ilamaadii neef ani kashal wareegniya ankoyni waan wal kashal wareegi insha allahu tacaala si nabad eh yaalin kashal wareegi afartan iyo siyeed halaad yaa mayba kula wareegay walaalkay malaag dhaysonna anina mayba waaha malaagii reer geeridle qolinkasaw kob yare insha allahu tacaala afartan iyo siyeedkii walaalkay kula godoomi si wanaaga aysay qaar ka mid a dadkii weliyodamka ahaa ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay iyagoona sheegay inay la wareegeen diyada laba iyo toban neef oo geel ah oo hordhac u ah diyadii loo xukumay
wayba kumad ahaa dadka weliyodamka maalin wayba dhereeyhin maalin cabaas maalin maxamed wayba ilaahay subxaana wa tacaala awkayka doorhaday soo waybu ahaa geeda lama walaalood dhatiyo shaqaa ku dheedi يلمن كلام يبو هدن ميلان قالن ساسام يبو هن إله سبحانه وتعالى كدور هذي ما بي إله سبحانه وتعالى نوافجي وقت إله سبحانه وتعالى كتاب جي ومدل حكماو ويبا كلام تم يبو كلوري إنجليهم أه بقول هلا ده هايان ويبا لعفي لباتن هلا تلنول بولالو ما يبا هرتي سيتون سيتون كيادن ويبو هن ما يبو ولالو ده ما يبو نيوري جيهن تمن إلهم هلا تلنول كل ما يبو هن تم إلهم هذا هلا إن شاء الله تعالى كل قد يغني من أحد الدين كن إلى يوم هذا والك حكم الله ilaahay taasa eedanka ma hadnagaan la deeri karo maa wali haddageega dhateen kudhi ilaahay mahaninagu elaya mahadle madurigaan la areen dadka dowka elaya mahadle dhaacadda deerti dhanka walaalka eena ila dhaladi
ani tumun ila lama halaad elaya mahadii shukrule inta ka gaadani tum ila maadi halaad gaadani reer jilib le-e tum ila maadi halaad gaadani annaga oo ah awliyaa dam dadkii oo la dilay oo muslimiinta oo shaqaagada dhatiy oo dhahmartay ummadda marka maanta kala wareegnay diidii oo la xukumay maxkamadda islaamka xukuntay dii ummadda oo geelaas oo deero tiridiis tumi lama gaal ah awalan ilaahay mahadnaga mahadoo meel ha ku bilaawdaas meel dhammaadasan lahayn dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ayaa nasiib u yeeshay inay ku dhex noolaadaan raayada towxiidka islamarkaana ay isku xukumaan ku dhaqanka shareecada raxmaanka guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan sida warbixintanuu ku haya saadiq muumin iyadoo si xiriir ah ay ku socdaan gurmadka la gaarsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan dhulka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxa uu markan guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada hiiraan oo wakiil ka ah guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gurmad ballaaran oo raashin qaybin ah gaarsiiyey dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan degmada ceelcadde iyo tuulooyinka hoostaga raashinkan oo ka koobnaa nuucyo kala duwan waxaa ka faa'iidaystay in ka badan labaatan qoys oo ka mid ah bulshada ay sida gaarka ah abaaruhu u saameeyeen sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo goobta kelimad ka jeediyey ayaa la dardaarmay dadka raashinka loo qaybiyey wuxuu leeyahay nabiga calayhi slam dadku waa isku hal jir mu'miniinta hal jasad oo kale way xubin hadduu xanuunsado xubnahaas ka mid ah inta kale qofku waa soo jeedaya waxaan waa wada xanuunsanaya in farta ay ku xanuunto ood iska seexato ma dhici karto jirkaa wada xanuunaya muslimiintu waa noocaas oo kale waa waxa keenay maanta inay xarakad shabaab almujaahidiiniin soo gurmadaan ayagoo gacan cadowga kula dagaalamayo oo caalamkan uu ku soo duulay oo gaaladii caalamkan ay la dagaalsan tahay haddana inay u gurmadaan walaalahooda muslimiintii dhibaato ku dhacday ay gurmadaan inay gurmadaan waa walaalnimada iimaankaa keenaysa mujaahidiintu waxay u taagan yihiin masaalixda muslimiinta ay u taagan yihin walaalyaal muslimiinta inay diinkooda ilaaliyaan dadnimadooda ilaaliyaan akhlaaqdoodii ay ilaaliyaan waxaa weeyaan dhulkoodii dhaqaalahooda ilaaliyaan bay u taagan yihiin inaan gaar u istaagnaa la doonayaa oo mujaahidiinta u ducaynin cala alaqal qof kale tabar kale ninkaan lahayn inuu duceeyaal raba ilaahay baryo waa inaan saas u fahamno waa inaan muslimiin baa nahay gacmaha isqabsan ilahay muslimiin buu nagu magacaabay ilahay muslimiin buu nagu magacaabay isku xuquuq baana saaran gaaladii aan la jihaadno so wax muslimiinta dhammaan laga raba ma aha mase koox gaara laga rabaa jamiic muslimiin baa laga rabaa marka ilaahayna waxa yarkad qaadatin ha idin barakeeyo qaar ka mid ah dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan degmada ceelcadde oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa kaga mahadceliyey mujaahidiinta gurmadka la soo gaarsiiyey magacaydu waa arfax axmed waxaan joognaa deegaanka ceelcaddo waa mahadsan yihiin waxaa waaye ilaahay waxaan ka baryaynaa roob fiyow inas ilaahayna siiyo ayagana ilaahay garabkooda ha gala allahu intaasaa asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan joognaa deegaanka ceelcadde walaayada sharafta leh raashiinka waxaa waaya saddex xaaf iyo laba caag saddex loo saliid ah sharaftaasaan ku fadhinaa maasha allah waana ku mahadsan yihiin walaayada islaamka ah waxaan joogaa degmada ceelcaddo walaalahay mujaahidiinta ah maanta raashiinka soo gaarsiiyey waa ku mahadsan yihiin waa u mahad celinaynaa xanalka hore ceelcadde iyagana waxaan ku mahadsan yihiin waxaan u mahad celinaynaa ilaahay maxmuudka khayr siiyo ijriga xasanaad allah ka siiyo ilaahi subxaana watacaala ijriga xasanaadka ka siiyo intii bixiday iyo intii soo sadaqatay khayr allaha siiyaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wilaayada hiiraan ayaa mas-uuliyad gaar ah iska saartay ugurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan dhulka wilaayada waxaana guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ka sameeyey gurmad isugu jira biyodhaamin iyo raashin qaybin bulshada ku kala dhaqan degmooyinka buulo fullaay iyo ceelgaras ee wilaayaadka islaamiga baay iyo galgaduud ayaa goobo fagaaraha ku daawaday filimka mu'asasada alkataa'ib aan ku horumarna degmada buulo fullaay iyo bashiir muxiyidiin abu ayman
maamulada dhawaaqiidda ah ee ka jira soomaaliya oo qayb ka ah gaashaanbuurta yahuudda iyo saliibiyiinta ee ku bahoobay la dagaalanka islaamka waxay doorkooda ka qaateen gumaadka wuxuu ahaa muuqaalka hadiyadda ciidulfidri sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartankii hijiri ay faafisay mu'asasada alkataa'ib kaasoo xiise badnaa misena lagu soo bandhigayay weerarkii mujaahidiintu ay ku qaadeen dhismaha xabsiga godka jilcow ee ku cambaxay dhibaataynta dadka muslimiinta mujaahidiinta araga haytan calaamada insin araga haytan baa horkan mujaahidiinta saaran insha allahu tacaala ilaahay ka mahadsan ilaahay gaalada may baweelayihin dhoosho ilaahay subxaana wa tacaala tiri ilaahay mire wajacalnaa min bayni aydiihim saddan wa min khalfihim sadda fa akhshaynaahum fahum laa yubsiruun wuxuu ahaa isdaarkan mid si-aada looga soo shaqeeyey allah mahadii soona bandhigaya waaqica iyo waxaa ka jira xabsiyada saliibiyiintii murtadiinta ay gacanta ku hayaan iyo gobodfallada loogu geysto dadka muslimiinta fagaarayaal ku kala yaala degmooyinka buulafula iyo labaatan jirow waxay ka mid ahaayeen goobihii ugu horreeyey ee bulshada ku nool wilaayada islaamigaha ee baay ay ku daawadaan duulaankii iyo hiilinta madluumiinta ee dhacay taariikhdu markay ahayd afartii oktoobar sannadkii hore labada kun shan iyo labaatankii boqolaal qof oo ku dhaqan degmooyinkaas kana mid ah qaybaha bulshada ayaa goobo fagaaraha ku daawaday filimka kuwaas oo hadba la soconayay waaqica hadba inta uu filimka marayo intii daawashada ay socotay ayaan mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus la dhex marnay qaar ka mid ah dadweynihii daawanayay filimka kuwaasoo si dareen looga hadlay sagootintii sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee uu sagootiyey wiilkiisii cabdiraxmaan maxamed soomaali degmada buulafulay walaayada islaamiga bay buulafulay filin cajiib ah ka jira caawa alkataaibi ee soo saartay waxaa nooga muuqaal eh, filinka fakta hore markuu bilaabanaya eh, tacdiib badan oo dadka muslimiinta loo geysanaya adiin aad aa ugu xumaanay sida arkaysaa fakta hore kadibna waxaa waay gadaashaan nabaqalbigaada ku qaboobayaa walaalaha mujaahidiinta oo meesha galaya xabsiga rag badan laga sii daayey degmada buulafulay faganaha ka mid ah waxaan ku daawanaynaa filim howlgal loogu gargaaraya dadka la dulmiyey dhibka uga imaaday arkeen walaalahood oo muslimiinta sida loo tacdiibinayo markaasay falcelinta ay ka sameeyeen ayaa filimka lagu soo bandhigay aragti weyn uu xambaarsanaa wax caaw inta laga soo koobi kara maba ahanba waxaa isoo jiirtay wax badana iga soo jiirtay waxaa si gaara ii soo jiirtay shee cali maxamuud taraaga shee cali dheere ilaahi subxaana wa tacaala ha xifdiye oo wiilkiisa oo beerkiisa oo jecel oo jihaadka gey taasaa iigu muhiimsaneed anaa mahaaye leerow casaam aadan aadam oo rooga degmada labaatan jarow uukumana u fiirsadahaynee filinkii tahniidii ciidulfidri mubaarak filinka uukumanamana ka dhakanya filin aad iyo aad manaansa cajiiban eh insha allahu tacaala ilaah subxana wa taala ka rajaayana walaalihii manaansa amridaas fudhiisagin khamaasiyiinta eragimana oo saadiyiinta mana jazaahum allahu khayra aljazaa ilaah subxana wa tacaala ajarkooda ilaahay manaansa beroge degmada labaatan jiro magaciimay bandhareey waa cabdulaahi alxamdulilaah oo ku filin cajiib lee ka fiirsani mayba ilaahay kama hasanaa sheegal dheero kelmada oo kuni buraari amti unun gadayno may leeray walaynu dhalni ka tarbiyayn ya insha allah may leeray rajeeyaan وكما في صراحة إن الفيلم عجيب لأن اليابني ما شاء الله مجاهدينتي وما إلا رايس هفرضها يا إلا رايس مسلمينتي أو كدبا تسمعينهم حابيسك ولا عيارة ما يبسي فريسون أدقيقون كفرحني مجاهدينتي وأي رمانتي لبس من الفيري قرن ما شاء الله إيه قلتنا جيد إيه عن كفرحني إيه عن كفرحني ما شاء الله sidoo kale dadkii fagaaraha degmada buulafula ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bay ku daawaday filimka nusratulmadluumiin waxaa ka mid ah suldaan maxamed macalin xuseen iyo suldaan cabdilwaaxid kuwaasoo si dareen looga hadlay daawashada filimka
asiga koobinta filimka marka mayba wal ajiib baa u hambaarsani marka insha allahu tacaala mayba arday lahabandhi ka haya marka insha allahu tacaala tacdiibkii iyo dhibaatadii oonay tahay marka mayba muslimiinta linjeysidaay oo habsayaalka ku dulmusanaayano mujaahidiinta haayano tawxiid iyo islaanimo iimaan bes ele marka laka haysida iyo kulli koobti lahabandhike runtii murugo eeda ardayda mayba yaa eeda murug dareegni uleesa dareegni runtii lankasta muslim ayba kulli ilameyay ilaahi subxaanahu wa tacaala ardayda marka mayba ah ardayda muslimiintaas mayba lanaa inii ontay ilaahay arday dhibaatadaas ii ku dulqaadiya arday marka insha allahu tacaala arday ilaahay subxana wa tacaala warsadaan kubacda marka mayba qiibtikal hadina mayba hadeernayihiin oo mujaahidiintii oonata marka mayba arday mahaabesti gudkii jilca marka mayba hafurdaayan yaatan arday mayba arday dareemahan runtii farxad iyo nay reenreen iyo namay dareemaan islaanimo iyo iimaan iyo dareemahayna waxaa xindhaygu ay u jeedaan filimka aan hadda daawanayno waa waxa uu humbaarsan yahay horta marka hore ilaahay baan u mahadcelinaynaa madar- marka labaad shuhadadooda allaha ka aqbalo raggan wax badan bay qabteen ilaahay ha u gargaaro muslimiin badan oo dhibaataysan baa meesha ka soo badbaadeen laakiin waxay hindhaha ay jiiteen iyagoo isku sheegayeen sirdoonkaan nahay intaan nahay indhahaya xaruntooda ugu weyn la galayo baabuurka iska socdo si fiican u socdo weli magaalada dhexdeeda tamashnay iyagoo ku socda ragga aan u jeeday ilaahay baa waafajiyey arrinkaas ilaahay u fududay iyadoo birti laga qaaday xaanba la su'aalayna hataa dad markii ugu dambaysay birtii ugu dambaysay markii laga qaaday ha maamulada islaamiga ah ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan ayaa sii dardargelinaya dadaalada dadka lagu wacyigelinayo iyagoona inta badan bulshada muslimiinta u soo bandhiga isaaraadka cajiibka ah ee ka soo baxa mu'asasada alkataa'ib dhanka degmada ceelgaras oo laga daawaday filimkan waxaa warbixintan inooga diyaariyay khaalid xasan
xilli dhowaan mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo saartay muuqaal xiiso badan oo shaafiyey qulubta muslimiinta islamarkaana ay wada sugayeen kaas oo ciwaan looga dhigay howlgalka uhiilinta kuwa la dulmiyey islamarkaana lagu soo bandhigay weerarkii ay mujaahidiintu ku qaadeen xabsiga fasaadka ku caanbaxay ee godka jilicow halkaasoo lagu dilay in ka badan afartan iyo laba murtad oo isugu jira askar iyo saraakiil halka sidoo kalena lagu dhaawacay koob iyo labaatan kale bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa xalay goob fagaaro ah ku daawaday muuqaalkan oo ay dhowaan baahisay mu'asasada waxaana goobta filimka lagu daawanayay soo xaadiray bulsho fara badan oo rag iyo dumar ah kuwaas oo xiise ballaaran u qabay daawashada filimka waxayna intii ay socotay daawashada filimkan ahaayeen kuwa la socday hadba halka uu marayo iyaga oo farxad iyo takbiirna kusoo dhaweynayay markii ay soo dhammaatay daawashada filimka islamarkaana ay ku laabqabowsadeen dadkii muslimiinta ahaa ee soo xaadiray fagaaraha ayaa waxaa mikrofoonka idaacadda islaamiga alandalus la dhex marnay bulshadii soo xaadirtay kuwaas oo ka warbixiyey muuqaalka ay fiirsadeen iyo waxyaabihii soo jiitay intii ay daawanayeen anigoo la yidhaha magaca ali xaashi waxaan ku suganay degmada ceelgaras waxaan ku daawanay filinkii godka jilcow oo lagu laayay gaalada dadka muslimiinta lagu soo furtay mujaahidiinta kor allaha ka dhigo gaaladana la ajib bismillaah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin runtii caawa waxaan fiirsanaynaa filin aad maartay u cajiib badan oo na farax geliyey oo shucuurteenna sare u qaaday waxaan leenahay filimkan qulubteenna aad buu u soo jiitay ummadda ka soo qayb gashay meeshan runtii aad iyo aad ugu faraxsan tahay khaasatan si maaragtay gaara ayaan ugu faraxsanahay aniga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawa waxaan joognaa fagaaraha caalgaras waxaan ku daaweynaa filin alkataayib ay soo saartay degmada caalgaras filinkaasoo filin cajaa'ib ah oo asagoo kor hore loo arag oo sida murtadiintii ummadda caqaabi jirta loo baabihayo iyo muslimiinta si u diyaargaroobayo mujaahidiinta diyaargaroobeyda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan axmed oo joogta degmada caalgaras waxaa meeshan ku fiirsanay filan ay soo saartay maasada alkataa'ib filan waxaa ay aqdan waxaa ay soo jiitay mujaahidiinta oo dhex maraya magaalada muqdisho asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan meeshan ka salaamayaa walaalaha muslimiinta dhammaantood gaar ahaan walaalaha mujaahidiinta meeshan waxaan ku daawanay filan ay soo saartay mu'asasa alkataa'ib wuxuu ahaa filan aad u xamaasad badan aad u qiiro badan waxaa meeshan ka fiirsanay walaalaha mujaahidiinta oo dhex oo magaalada muqdisho dhex marayo oo kaamira la dhex marayo marka waxaan leenahay walaalaha mujaahidiinta ku socda sidaa ku wadiyo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa caaisha joogta degmada calgaris ee wilaayada islaamiga galgaduud caawa waxaan fiirsanay filin ay soo saartay maasado alkataa'ib garabka warwaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab filinka ayaa ahaa mid aad u xamaasad leh oo ku bilowday murugo iyo dadka muslimiinta oo lagu tacdiibinaya xabsiyada iyo mujaahidiinta oo soo furanaya maxaabiist aad u fara badan oo filinka ayaa kusoo dhammaaday farxad iyo waalid sabootinaya qaar ka mida ubadkiisa oo ku sabootinayo shahaado iyo dad allah inuu ku shahiido insha allahu tacaala waxaan leenahay waalidiinta soomaaliyeed inay noqdaan sheekh cali maxamuud raaga sheekh cali dheer oo kale insha allahu tacaala intaan kusoo gabagabeynaya filankaana aad ayuu qimo badnaay asalaamu calaykum waraxmatulla anigoo umar fiifa oo joogta degmada calgaras caawa waxaa meeshan ku daawanay filan aad u xiiso badan oo ku bilaawday murugo kuna dhammaaday farxad waxaan leeyahay dadka muslimiinta shaaldheere ku diisada ubadkiinana kusoo dara jihaadka insha allah istaarkan oo ahaa tahniyada ciidulfitri ee mu'asasada alakataa'ib ayaa lagu soo gudbiyey weerarkii ka dhacay gudka jilicow iyadoona murtadiintii ku sugnaa halkaas ay dharbaxsho kulul kala kulmeen ciidamada mujaahidiinta oo ka jawaabaya kumaadka iyo gaboodfallada ay murtadiintu u geysteen bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya aad bay u mahadsan yihiin bashiir muxuyidiin abu ayman iyo khaalid xasan guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu